gobolkan dadkiisa waxaa la dhihi jiray way isdagaalsan yihiin way is haystaan qabiil hebel qabiil hebelu haystaa waxaan rabaa inaad i tustaan oo ad ii muujisaan qofba qofku u dhow inuu gacanta qabsado korna u istaago uu yidhaahdo midnimo annaga waxaan rabnaa inaan si dhabaa uga wada hadalno waxaan halkaa uu nimin ummadda gobolka shabeellaha hoose waa kuwii hadda istaagay gacmaha isqabsaday soo saas maa annaga dadkaasaan nahay dadkaasaana matalnaa dadkaasaan u shaqaynayna